bismillahi raxmaan iraxiim halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio cegaag barta internetka cegaag radio com dhegeystayaal waxaanu idiin haynaa maanta amaan idiin soo deynaynaa waraysi aanu ka qaadnay guddoomiyaha iyo duqa magaalada ceegaag cabdi riigle xaaji cali cabdi igu soo dhawow ceegaag waa mahadsanta horta xiriirka aada nala sam- samayseen si aada u ogaataan dhibaatooyinka ama wixii wareera ka jira ee dagaalka ceegaag aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin marka hore haddii aan u gudbo wararka ceegaag amase ceegaagkan waa lagu nabad qabaa wax dhibaato oo hadda ka jiraan ma jiraan abaaraha soomaaliya oo dhan saameeyey ama dee mantaqadan oo dhan saameeyey mooyaane sidoo kale waa lagu nabad qabaa iyo dee colaadaha ka jira agagaarka lagu dhow ma garatay intaa
waa gartay in haddaad noo hormariso in wax saameyna ma ku yeesheen in colaadaha kasoo siyaaday in baliyada qadiimiga ah ee taxanaha ah ee isku xiriirsan ee ood wadaagta la ah magaalada cegaag
dee horta qof kasta oo soomaaliya meel uu joogo dhibka gaadha ama kala gaadha qofka so- ee soomaaliya ka dhaca dhibka ka dhaca soomaaliya qofkii soomaaliya iyo iyo qofkii kasta ee musliminaba horta way taabanaysaa u saamaysaba laakiin xiisad ahaan agaag wax saameyna oo xagga colaada ah oo ay ku leedahay ma ay jirto wax saameyna waxay ku leedahay nabadgelyada oo ay ka shaqayso inta ilaah baa mas-uule waxgaradka iyo waayeelka iyo dhalinyarada iyadoo la iskaashanayo in dadka wada degan ay nabad ku wada noolaadaan waxaa nabad ka shaqaynahayn oo saameyna oo ay ku leedahay ayaag ma jirto waxaanu kaloo aada iyo aada uga xunahay dadka colaadaas ay dhex martay oo dee mandaqada aanu ku wada nool lahay waxaanu aada iyo aada isugu taxalujirnay in nabadgelyo iyo waxa maslaxad lagu wada hadlo waxasto oo bani aadamkiisa uu doono waxa ilaahay xukumay baa ka weynay wix ilaahay xukumay baana ka dhacay
haddaan u soo noqono magaalada ceegaag abaaro badan baa ka jiray waxaa jira qayladhaan ay maamulku usoo jeediyeen qurba joogta maxaad nooga sheegi kartaa abaaraha iyo qurba joogtu inay wax ka yimaadeen iyo in kale aada iyo aad baa qurba joogta reer agaaga aanu ay u dadaaleen wixii ay qaban karayeen ee ilaahay ay la kaashadeen iyagoo aan weliba ka daalin weli inay dadkooda wixii ay la qaban karaan la qabtaan waa soo gaadheen lacagayow biyodhaanista oo ay qurba joogta reer agaag ay usoo direen dadkooda aada iyo aadana waa loogu duceeyey waana ugu mahadsan yihiin wax weyn bayna ka tartay abaartii iyo dhibaatadii ka taagnayd baahiyo badan oo way u dabooshay aada iyo aadna waanu ilaahay baa mahadle waanu ugu mahadnaqaynaa waana ugu hambaliyeynaynaa waxaanuna leenahay halkaa kasii wada si aynu wadajir isaga kaashano dhibaatada dabiiciga ilaahay keenay ee dadka haysata wixi aynu ka qaban karro inaynu iska kaashano
waxaanu ka warhaynaa ama na soo gaarayay in dad aad u badan u tiro badan oo deegaanka ceegaag aan ahayn xitaa ay culays soo saareen magaalada oo ay yimaadeen marka ma nooga warrami kartaa dadka hadda ku sugan magaalada ceegaag dadka ay yihiin way jiraan dad markii hore abaaruhu dhulka ay ka dhaceen way sii kala daran yihiin sida xagga xoolaha oo kale marka way jiraan xaggan galbeedka haddii la yidhaahdo caynaba haddii la yidhahdo abreeshay haddii la yidhahdo dhinaca hurfadhi haddii la yidhahdo dhinaca coog deegaanada dadkii degene way jiraan kuwa dee kusoo biiray ama abaartu ay keentay ama horeba dawladkana agaag waxaa nagu maqaalo ah in ay tacshiirad ka dhacday wiigii hore magaalada gudaheeda magaalada cegaag gudaheeda waxma nooga sheegi kartaa tacshiirada iyo cidda ka dambeysay tacshiiradaasi waxay ahayd falal aan dhaqan ayan u lahayn reer cegaag ama ayan diyaar u ahayn waana waxa iska dhacay oo niman jifiya iyo dad ay ku kaceen tacshiiradaasna baabuurkii tacshiirada riday isagana tacshiirad baa lagu riday xabad buu riday gaarigaasi niman la socday waxayna ku talagaleen markay xabadii rideen inay baxsadaan haddana dadkii deegaanka ama biliskii ciidamadii biliska ee meesha joogay ayaa gaarigaa waxyeelo u geystay waxa naftii kuma waxba ma gaarin raggii saaraa sida yeeshee gaariga waxbaa gaaray xaaladaasina waxay noqotay xaalad markiiba si degdega ay waxgaradka iyo odayaashu ay isugu taageen wax walbana sidii loo baahnaa ayaa lagu xaliyey waxyaala yareer waa noo dhiban yihiin oo iyadana aanu rabno inaanu xalino laakiin wax cawaaqib xun oo lasii eego oo saameyn oo badan kuma hay yeelan deegaanka maadaama ay deegaanka hadda ku sugan yihiin dadyow badan oo soomaaliya oo kala jaadi run ahaantiina dadyowa kusugan deegaanka ay hadda diriir ku dhex maraso deegaanada kalshaale iyo megagle ma waxaad leedahay wax dhibaato ah ceegaag dadka jooga arrimahaas saameyn ah kumaysan yeelanin
horta dadku waa kala isagoo degaanka degaanku guud ahaan la wada degan yahay oo haddana waa degaan degaan oo waxa weeye khariidadadaa jira kala googo-an waxa weeye dadkan halkan la wada degan ama dariska ka ah arrintaas wax dhibaato ah iyo hadda ay iyaga dhexdooda saameyn oo exfisin oo ay ku samaysay kuwaasi ma jiraan iyadoo dee ay tahay mandaqad isku xidhan haddana degaan ahaan ceegaag dadka degan wuxuu aada iyo aada uga taxadiray inuu nabadgeliyo ku taliyo oo kuwa isdilayana aanu aada iyo aada uga xumaano dhibka gaaraya oo aanan raalli ka ahayn inkastoo waa ilaahay dhiga raalli laga yahay annagana uusan nagu soo fidin oo dadkan aanu wada degannahay waxaanu aada xil isaga saaray ilaahna la kaashanay in ayan wax saameyna ku yeelan iyagana wixii kalaankayaa waxaanu ku talagalnay nabadgelyo inaanu ku dhex gallo ama nabadgelyo aanu la jeclaano mooyaane inaanan xumaan inaanu kusii hurino annagoo aanan la jeclaan ayaanu go-aansanay oo wax xumaana annagoo aanan haba yaraatay xagga iyaga iyo nabadgelyo darra ah aanan ku biirin haddaanu wax ku biirinona inaanu ku biirino nabadgelyo maadaama dagaalka sida ay dad badan sheegayaan ama laga daalacanayo sida uu socdo uu isu bedelay har qabiil sidee baad isleedihiin reer ceegaag dadka degan ceegaagna ay qaarkood degan yihiin magaalada buuhoodle marka wax saameyna aan kugu celiyo su-aashaasi ceegaag kuma yeelanayo miyaad leedahay kuma yeelanayo oo waxa weeye horta waa kuyeelashada waanin hore kugu sheega oo dadku soomaalidu waad ogtahay waa silsilad isku xidhan xagga riximka ehelnimada qaraabada wax kasta dhalasho wax walba dee waa isku xidhanyi laakiin waxa weeye soomaalidu waxay ku maamaadaa dee raqba waa ku regeediyey halkaa dadka jooga dhibaatada haysa annagoo aan aada uga xun ilaana aan uga baryano inuu nabadgeliyo alaada ugu bedelo haddana de dadka ceegaag degan waa mandaqad ka duubsan dagaalkaa halkaa wixii dhibaata ku hesho ama khayr iyo shar wixii dadkaa wada degan la kulma ee waa mid ilaahay iyaga iyaga xilka saaran yahay iyagayna khusaysaa annagana wixii halkana wixii ilaahay mas-uulnooga dhigay mas-uuliyaddeedu u saaran tahay qof kastaaba waa sidii ilaahay mas-uuliyadda uu saaro u isticmaalo uga soo baxo weeye marka iyagana shar iyo khayr wixii ilaahay la kulmiyo iyagay u taallaa iyo ilaahay bay u taallaa oo ka dhaxaysa annagana wixii mas-uuliyadda ee mandaqadan aanu joogno agaag naga saaran iyo deriskan aanu wada deganahay wixii naga saaran waa mas-uuliyad marka anagu waxaanu ku tashanay inaanu nabadgelyada intan aanu mas-uuliyadda ilaahay nooga dhigay inaanu nabadgelyo ugu talino kuwa deriska ee nala degan ama hadda nala deganna arrinta waanu ku wada hadalnay waana ku dhamaysanay ilaa haddana wax saameyn oo nabadgelyadaa jibiyey labada dhinac midna ma ay jirto cabdi waxaan maqalnay in maara dib u habeyn lagu sameeyey maamulkii magaalada ceegaag arrintaa wax ma nooga sheegi kartaa
a wuu jiraa maamulkaas wuu jiraa waxaana keenay iyadoo guddiyadii hore ee agaag agaag beriyo agaag agaag two iyo agaag one guddiyadeedu wax dhaliilahoo ayay jirin haddana waxaa jirta wax abaaruhu ay keeneen oo dee raggii guddiga shaqayn jiray qaarkoodi wax dee meel aaday iyo wax abaarta laftigeedu ay meelo kale u rartay markay dhacday waxaanu samaynay dee guddi shaqaysa oo joogto ah oo bermana oo aan agaag dhanna uga dhaqaaqin baa la sameeyey oo maamula oo labada magaalaba ah taana waa guddi ilaa saddex iyo labaatana labada magaalaba ah marka taa ayaa iminka shaqaysa oo wixii agaa ku saabsan siday tahay dhinaca nabadgelyada dhinaca arrimaha bulshada dhinaca abaaraha guddiyadaas waxay u kala baxaan guddiya noocyadaa qaabisan wixii adeegee ummaddu ay u baahan tahay ayaa guddiga loo kala qeeyay ciidamada ammaanka xitaa waad kordhiseen marka maadaama aad ciidamada ammaanka kordhiseen maxaa keenay sababaha aad u kordhiseen waxaa keenay maadaama ay degaamada inagu nagu dhadhow ay ka jiraan colaado waxaan ugu kordhinay xagga nabadgelyada in aynu ku inaanu ku kordhino ciidankan kale ee la shaqeynaya bilayska si ay uga taakuleeyaan ama ay u gutaan xilka iyo waajibaadka nabadgelyo si ilaahay la qabto agaag iyo agagaarkiisa arrimahan nabadgelyo xumo ee deegaanada soo saameynaya ma nooga sheegi kartaa deegaanada kale deriska la ah ceegaag sida magaalada yayle iyo horfadhi bal xaaladooda iyaga wax ma nooga sheegi kartaa
horta sideedaba iskaashi nabadgelye ayaa ka dhexeeyey magaalooyinka agaag yayle horfadhi iyo kuwa kale ee kusii hareereysan sida midori oo kale jiidaas oo kale habareesha oo kale runaantii deegaano badan oo wixii magaranaysaa ama nabadgelyeah ama qalqala ay saameyn ku yeel ku yeelan karto waa kamid sida oog oo kale marka deegaamadaas oo dhan waxay iska kaashan iska kaashadaan had iyo jeer sida ilaalinta nabadgelyada iyo wixii dhibaato ah in maaragtay ay iska kaashadaan ama ay midba midka kale uu ka ilaaliyo wixii dhiba waa nidaam u degsan marka wallahi urufadhii laba nin baa maandhow si khataraad oo magaranaysaa dad military ku dilay oo laba nin oo si lama filaana oo ilaahay dee uu xukumay bini aadmiga waa lama filaan laakiin xaggii ilaahay de waa laga filayo waa laga fasaxay ku dhintay haddana wax beesha ay ka dhinteen wax dhibaato ah oo oo ay u geysatay ma jirto inkastoo dee ay saameynku xagga nabadgelyada ku yeelatay reer agaagna wuxuu kala shaqeeyey sidii nabadgelyo intaa wax ka dambeeya ayaan ka dhicin beenihii arrimahaas ku kala yimaadeenna labaduba way aqbaleen inaan degaanka intaa dhib ka badani ayan kala gaadhin si mas-uulnimo leba labada dhinacba loo loo xadiday ilaa haddana wax dhiba oo ka dhacay ma jiro in sidaa nabadgelyada loo wado oo wixii arrima ee meesha ka dhacayna wadahadal lagu dhameeyo ayaanuna labada beelood wada hadalay wayna aqbaleen labada dhinacba dhinaca yeelana nabadgelye ayaa lagu wada joogaa aada iyo aada iyo aada iyo aad bay nabadgelyadiisu ay u sugan tahay sida agaagoo kale ana waxgaradka iyo dhalinyarada iyo waayeelkuba isaga kaashaday in nabadgelyada si fiican laysugu taago insha allahna ilaa hadda si fiican ayay uga socotaan ama loogu wada joogaa nabadgelyo
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada ceegaag cabdi rigle xaaji cali cabdi waraysigaana siisay aada iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay
adigaa mudan shabakada agaagdhadku